waran gaaban miman kaanuu macahu raggii la socday buu waran ka qaatay wa darabahu darbatan darbad buu ku dhuftay kaanat sababa halaakihi sababtuu u dhintay ah walam yaktul calayhi salaatu wasalaam hayrahu ka cid aan ahayn ma dilin tuula xayaatihi intuu noolaa waxaynu halkan ku arkaynaa dhacdo cajiiba waxaynu ku arkaynaa dha rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo gacantiisa qudha kaga jaraya gaal waayo saxaabadu markay rasuulka sifeynayeen waxay ku sifeeyeen kaana daxuukan qataalan kaana wuxuu ahaa daxuukan rasuul qosol iyo bashaash iyo farxad badan qataalan dagaal markay noqotona laayaana qataalan ninkana wuxuu ahaa nin ubay ibn khalaf la idhaa oo adiyad badan faraskan adaan kuu naaxinaya waa kaan kugu dilaya rasuulkuna wuxuu ku idhaha maya anaan ku dilaya waa la kala yimaadaa maalin kale u kaxeeyaa ina mari wuu soo tusaa faraskan maaragtaa haa waa kaan kuu sheegayay kanaa noo saaran baan ku dilaya maya anaan ku dili doona hajabaad baa la isweydaarsadaa waa la kala yimaadaa maalintaasuu ninkanoo ordayaa yimi ayna maxamed dulluuni calaa maxamed laa najawtu in najaa kuley intusa maxamed hadduu badbaado anaan badbaadayn midkayaa maanta dhimanaya yaa rasuul allah ayacdifu calayhi axaduna mid mawdirna hadduu laabto udhaha ka jare maya daaya buuhaa soo socday wuu soo dhawaaday wuu soo dhawaaday soo dhawaaday ii dhiibay buuri waran waa loo dhiibay wuu lulay wuu hursaday deetna marku soo dhawaaday waa nin gaashaaman madaxii koofiyad bireed baa ugu jira luunta laga bilaabo diricii birtaaba u xidhan intaasu waa bannaan luqunta rasuulku waa uu bisin buu qabtay waa ku ganay halkaan gurigaa koonaha ayay xagatay ma aha way gashay maaha way xagatay wuu laabtay isagoo qaylinaya oo cabaadaya sida neefka dibigu u qayliyo ama neefka sacdi isagoo u qaylinaya ayuu noqday gaaladii waya way eegeen maxaa yeelay iyo iyo waxa weeyaan maxamed baa waran igu noqday ooma waxaanaad la qaylinaysaa waa xagtine kelmaddu ku yidhi waa kelmad la yaab leh waa kelmad gaaladu ugu markhaati kacayso runta rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maxamed wuxuu igu hanjabi jiray inuu i dilayo wallaahi low basaqa calaya laqatalani candhuuf hadduu igu tufo waan u dhimanaya iska daa warane candhuuftiisa ayaan u dhimanaya wuu is ogyahay saddex habeen buu sii waraaqay waa u dhintay waa markuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ina ashadda annaasi cadaaban man qatala nabiyan aw qatalahu nabiyan dad waxaa ugu cadaab daran qiyaamaha nin nebi dilay isagu ama nebi dilay ninka nebi dila ama nebi gacantii ku baxaa ayaa ummad ugu cadaab daran waa ubay ibnu khalaf waxay walaalahaayeen umaya ibnu khalaf oo umaya ibnu khalafna waynu soo marnay halkaa uu ku dhintay waa ninkii bilaal dhibi jiray bu ah walaalkiina wawaqaca calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu ku dhacay fii xufrati god fa jurixad waxa dhaawacantay rugbataahu labadiisa low wa uqmiya caleyhi waa miir doorsoomay qadiyadda miir doorsoonka kitaabkan unbaa la gaar noqday dhammaan kutubta siiradu may sheegin inuu miir doorsoomay laakiin dhib weyn baa soo gaadhay waramaahu waxaa ku ganay bacdu lmushrikiina qaarkood bixajarin dhagax wuxuu ahaa cuqba ibnu abi waqaas waayo walaalayiin sacd ibnu abi waqaas saxaabigii weynaa ayaa dhagax kusku tuuray fashaja wajhahu wejiguu dhaawacay fashaja wuxuu dakray wajhahu wejigiisa wa kusilad waxaa la jebiyey rubaaciyatahu foolkiisa wa saniyataahu labadiisa dhoolood wa jurixad waxaa dhaawacmay wejnataahu labadiisa kood oo birti baa gashay wa usiiba asxaabu asxaabtiisina waa la asiibay aladiina kuwii kaanuu yudaaficuuna canhu difaacaye bijiraaxaatin kaiira dhaawac badan aydan iyagana wa qutila min almuslimiina muslimiinta waxaa laga dilay fii uxudin akara min sabciina toddobaatan wax ka badan wa min almushrikiina alaaatu wa cishruuna saddex iyo labaatan ku leeyahy laakiin qowlka saxdi waa afar iyo soddon waqad masalat way googooysay qurayshun qurayshi waxay googooysay biqatla almuslimiina muslimiinta dadkii laga laayo shahiiday waa ay googooyeen tamsiilan fadiican aad u foolxun bay u googooyeen wa qutila fii hadi lghaswati duulaanka waxaa lagu dilay xamsatu camu rasuuli sala allahu aleyh wasalam aafalahu waxa gaaday haafalahu waxa gaaday rajulu nin ismuu la yidhaahdo waxshiy bna xarb wa baarad waxay dilaacisay wa bakarad waxaa dilaacisay badnahu calooshiisa waxaa dilaacisay imra'atun gabadh gabadhaa uu ibhaaminayaa waxa weeye waa hinda bintu cutba imra'a bintu abi sufyaan ama umu mucaawiya wa akhadat waxay qaadatay kabidahu beerkiisa litaakulaha say u cunto falaakadhaa way calaalisay uma arsalathaa dabeetna way iska sii dayso way tuurtay waqad xazina calayhi rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulku waa u murugooday wa amara wuxuu amray bidafnihi in la aaso jamiici shuhadaa'i dhammaan shuhadada fii siyaabihi maryahooda allatii qutiluu fiiha lagu laayay rasuulku wuxuu faray shuhadadii qaar baa madiine loo qaaday wuxuu ihi soo celiya shuhadada waxaa lagu aasaa martii lagu dilay maryahana lagama bixiyo lamana maydho waayo maalinta qiyaamo waxay imanayaan iyagoo dhiiggii leh oo dhiiggu cadarka cadal ugu udgoon u urayo ayay ilaahay subxaana wa tacaala hor tagaan markaasaa la karaameeya in lagu tukado inaan lagu tukanaynina waxa xoog badan qofka shahiidkaa inaan lagu tukanayn laakiin waxaa riwaayaadku cad inuu rasuulku tukaday calayhi salaatu wasalaam culimada u badanayna waxay leeyihiin qadiyad la nafsakhay oo la bedelay weeyaan maadaama ay badan yihiinna ragga waxaa la isku geynayey laba laba ama saddex saddex ama afar afar baa xabaasha la isku geenaya waxaana la horraysiinaya ninba ninku ka qur-aan badan yahay ayaa la horraysiinaya qiimaha qur-aanku uu leeyahay ayaa lagu tilmaamaa arrimaha noocaas walamaa rajaca almuslimuun markay u soo laabtay ila almadiina sakhira bihim waxaa ku dheeleelay alyahuudi yahuudi iyo walmunaafiquuna munaafiqiintii wa qaaluu waxay ku yihin liikhwaanihim walaaladood qolada isku jilibka ahaayeen low kaanuu cindana hadday nala joogi lahaayeen maa maatuu may dhinteen wamaa qutiluu lama laayeen ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryana ilahay diintiisa u guuriyo ilaahay u hiliyo diintiisa cilmigeennana cilmi saalixa ilahay ka dhicina wasalaatu wasalaamu cala nabiyina amiin wala aalihi waasxaabihi lqurbi lmayaamiin wataabiciina lahum biixsaanin ila yowm iddiin ama bacd waxaynu ka soo baxnay xawaadistii ama dhacdooyinkii ku saabsanaa qaswatu uxud waa duulaankii ay soo qaadeen gaalada oo u horkacayo abu sufyaan rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo ciidamada saxaabaduna ay ka hor tegeen qaabkuu u dhacay iyo akhdaadii dhacday intaba waa soo aragnay wuxuu kitaabku ka bilaabayaa xawaadis dhacdooyinkii sanadkii saddexaad fi sanati haalisa min alhijra sannaddii saddexaad ee hijrada zawaja arasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu u guuriyey bintahu inantiisa umu kulhuum licuhmaana bni cafaan radia allahu tacaala canhuma bacda an maatad markay dhimatay ruqayatu ruqyina cindahu agtiisa ay ku dhimatay iyadoo isaga ooriyaxaas u ah walihaada guurkaa uu guursaday labada hablood ee rasuulka sala allahu calayh wasalam ee kala dembeeyey awgeed ayaa sumiya loogu bixiyey dan nuurayn kii labada nuur lahaa wa fiiha isla sanadkaasuu tasawaja guursaday calayhi salaatu wasalaam rasuulku uu guursaday xafsa binta cumar ibni alkhadaab wa zaynaba binta khusaymata alhilaaliya wa fiiha sanadkaasaa wulida uu dhashay alxasan ibnu caliy wa fiiha isla sanadkaasaa xurrimad la xaaraantinimeeyey alkhamru khamriga taxriiman xaaraantinimayn qadciyan go'an oo aan lahayn niqaash iyo hadal lidararihaa dhibaatada ay u leedahay awgeed filcaqli caqliga ku leedahay waljismi jidhka ay ku leedahay walmaal iyo maalka wa kaanad waxaanay ahayd hayra muxaramatin midaan xaaraan ahayn fii awali lislaami islaamka awalkiisi uma dabeetna xurimad waa la xaaraantinimeeyey tadriijiyan qunyar qunyar aayar aayar baa la taxriimiyey oo la xaaraantinimeeyey hal mar lama xaaraantinimee yeelin maxaa aayar aayar loo xarimayaa limaxabati alcarabi laha carabi jacaylka u qabeen wa sucuubati tarkiha iyo ka tegitaanka oo aad iyo aada ugu adkaa dariiqada uu sheekhu qaadaya waxa weeyaan marka uu dhacdo weyn sheego ee sanad hijriya laga baxayaba wuxuu ku laraa dhacdooyinka yaryar ee isla sanadkaa dhacay waxaa sanadkan ka mid ahaa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu siiyey inantiisii umu kulhuum cusmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu cusmaan siday naqaano waxa weeyaan qofka keliya ee taariikhdaba soo maray ninka keliya ee taariikhda soo maray ee laba hablood oo nebi ilaahay dhalay ay isaga dembeeyeen qof kale oo fadiiladaa la wadaagaa taariikhda waa ka waayeen culimmadu waa dhacdaa mid mid guursaday way dhacdaa maxaan ku dhahdaa laakiin qof laba isaga dembeeyeen ma ay dhicin ruqaya waxay geeriyootay dagaalkii beder gebagabadiisi iyadoo la aasayo ayaa warkii la keenay sanadiiyo waxoogay buu iska joogay dabeetna waxa uu rasuulku siiyey sala allahu calay wasalam umu kulhuum oo midi udhaxaysay saynab baa udhaxaysay umu kalsuumna waa arki doonnaa oo waa ay ka geeriyoonaysaa markaasuu rasuulku sidoo u jeclaa saxaabigaa iyo qiimaha uu lahaa wuxuu lahaa wallaahi yaa cuhmaan low kaanat cindii haalisa lasawajtukahaa cumaanow haddaan ina saddexaad ii hadhi lahayd waan kuu guurin laha cumaan wuxuu ahaa saxaabiga noocaasa ee qiimaha leh waxaanu la baxay magacaa odhanaya dan nuurayn laba nuur leh kol hadduu guursaday laba ka mida awlaaddii rasul hablihii rasuulka sala allahu aleyh wasalam waa qiimaha uu gaadhaysado isla waxaa dhacday sanadkaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam inuu guursaday xafsa binta cumar xafsa waxaa qabi jiray nin la ydhaha khunays ibnu xudaafa asahami waa uu ka shahiiday markuu geeriyooday ee gabadhii agoontowday ee cid cadadbaxday ayaa cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu wuxuu u tegay abubakar wuxuu leeyay abubakarow waxaan kuu bandhigayaa inantaydii xafsa abubakar wuu iska aamusay haa iyo maya midnaba waa arrin innagu aynu aad iyo aad golaa la ysugu iman la waxa weeye ninkaasi gabadh baan siiyey walaa haa iyo maya midnaba maan ka maqal aad buu cumar uga cadhooday cusmaan buu la tegey cusmaanna wuxuu yihi bal ii kaadiyo waa intaanu guursanin umu kulsuum dabeete wuxuu yihi sanadka waxa ii soo baxday xaaladayda markaan qiimeeyey inaanan guursan saasay haayeen iyagaa cid la doonayey iyaga ayay cawro ku ahayd gabadh cidla iska joogtaa maalmo yar kabacdiba rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa soo doonay xafsa markaasaa uu markiiba u meheriyey abubakarna markaasuu yimi siduu waxa laga yaabaan adii cadhootay suu yidhi haa waan kuu cadhood seenaan kugu cadho gabadh baan kuusoo bandhigay adna waa iska aamusta wuxu uhi waxaan hayay in rasuulku doonaayey oo uu hadal hayey dabeetna haddaan jawaabo jawaabtaas waxay noqon lahayd mid fashilisa sirtii rasuulku iigu siraystay waana tay culimmadu kusoo qaadana yidhaahdaan guurka rasuulku wuxuu ahaa guur istaraatiijiya oo uu meel dayo afartii khaliif ee saxaabada ugu qiimaha badnaa labana isagaa ka qabay labana iyaga ayuu guuriyey oo hablihiisa ayuu siiyey waxaa kaluu guursaday zaynab binti khusayma alhilaaliya saddex afar bilood ka bacdi ayuu guursaday zaynab zaynabna iyana waxaa ka shahiiday cabdillaahi ibnu jaxash markay cadad baxday ayuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam guursaday waxa ay saxaabiyad aad iyo aad u qaaliya ilaa gaalnimadii jaahiliyadii iyo markay islaamtayba qof naxariis badan oo gacan furan oo deeqsiyaday ahayd waxaana lagu naanaysi jiray ama lagu kuniyayn jiray ummulmasaakiin siday masaakiintu ugu urursan yihin ee waxu siinayso ayaa waxa la odhan jiray ummulmasaakiin manay ku raagin rasuulka calayhi salaatu wasalaame saddex bilood bay wada joogeen bacda alaaata ashhurna waa ay geeriyootay rasuulku waa ku tukaday xabaalaha baqiic baa lagu aasay isla sanadkaa waxaa dhashay alxasan ibni caliy ibni abi aalib radia allahu tacaala canhu oo ay dhashay rasuulka inantiisii faatima xikaayada ay soomaalidu sheegaan idhahdaan xasan iyo xuseen mataanay ahaayeen waa xikaayad xagga taarikhdan waxba ka jirin qoloyna waxay idhahdaan lix bilood baa udhexeeyey iyana sax maaha waxaa u dhexeeya sanad iyo laba bilood ayaa udhexeeyey dhalashadooda wa fiiha xurimat alkhamru sanadkana la xarimay khamriga taxriiman qadciyan xaaraantinimayn go'an lidararihaa dhibaataday ku leedahay filcaqli caqliga uu khamrigu ku leeyahay waljismi jirhka iyo walmaali maalka wa kaanad waxay ahayd hayra muxarama midaan xaaraan ahayn fii awali lislaami islaamka awalkiisa uma daatna xurimad waxaa la xaaraantinimeeyey tadriijiyan aayar aayar tadriijan buuhi tadriijiyanna waa kutubta qaar baa qoraya ya kale ku daraya tadriijan waa qunyar qunyar limaxabati alcarabi laha maxaa loo aayaraya ee maalin keliya loo xarimi waaye carab baa ka daba dhacsanayd oo jeclayd oo la qabsatay wa sucuubati tarkiha ka tegitaankeeduna waa uu ku adkaa khamrigu waxa uu ka mid ahaa nolol maalmeedka carbeed shay ay cabbaan oo isku casuumaan oo marfishiyo isugu yimaadaan oo iswaraabiyaan buu ahaa ceebaalna muu ahayne waabay ku faani jireen oo midkood baa wuxuu lahaa wanashrabuha fatatrukunaa muluukan usuudan laa yunahnihuha alliqaa'u markaanu cabno waxay naga dhigtaa boqorro qab kaleyna gelisaa boqor baad iska noqonaysa adoo boor fadhiya adoo boor fadhiya ayuun baad isboqoraysa usuudan libaax buu noqonayaa laa yunahnihuha alliqaa'u dagaal aan ka waabanin saasay ahaan jireen waxay kale odhan jireen markaanu cabno deeqsi baan noqonnaa xoolahaanu bixinnaa oo nin aan sogayn weeyaanoo wax walba uu bixinaya iyagoo caynkaa tahay yar iyo weyna la cabo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu damcay inuu ka joojiyo wuxuu ilaahayna barayaa arrimaha xididaystay ee ummadda dhex galay sida lagu joojin karaa waacankee dafra boota hal mara laguma joojin karo waayo wixii uu xididaystay maxaa la samaynayaa tallaabo tallaabo ugu yaraan afar tallaabo ayaa shareecadu u qaaday si loo xarimo tallaabadii afraadna waa lagu xarime afartaa tallaabo maxay qaateen saddex sannadood ayay socdeen ilahay marka hore wuxuu isbarbar dhigay risiqa wanaagsan iyo iyo waxyaalaha lagu sakhraamo wuu kala duway markaasaa qofki wuxuu fahmayaa risiqa fiicanna sakhrad maaha sakhradduna risiq fiican maaha ila labadeeda la kala duwaye wa min samaraati الnakiili wاlacnaabi tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana ilahay wuxuu ihi timirta iyo canabka waxaa ka samaysataan arsaaq wanaagsan iyo waxaa ku sakhraantaan qofkii caqlile muxuu fahmaya arsaaqda wanaagsani sakhrad maaha sakhraddina waa waxun halkaasuu kala soo baxaya sakhradduna arsaaq wanaagsan maaha u kala soo baxaya taas waa ishaara waxa la idhaha ishaarat labiib qofka caqliga badan baa loo loo senyaalaynaya loo tilmaamaya la tusaya la fahansiinaya tallaabada labaadna waxay noqotay yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaas ilahay wuxu uhi waxay ku weydiinayaan khamriga waa markii aayadda hore soo degtay ayaa intii dadka cuqalada ahayd way fahmeen su-aashii baa rasuulka ku badatay rasuul allow khamriga nooga sheeg wax dabeetna ilahi wuxu uhi waxay ku weydiinayaan khamriga iyo khamaarka dembi weyn buu leeyihin bu ilahay yidhi dembi weyn ayay leeyihin wa manaaficu linnaas iyo waxoogay manaafacaad wa ismuhumaa akbaru min nafcihima manaafacaadkana dembigaa ka weyn manaafacaadka lagu sheegana wuxuu ahaa markay ka ganacsadaan ayaa waxoogay faa'iida ay ka heli jireen ilahi wuxuu leeyahay dembigayleed iyo dhibaatadeeda iyo wax tarkeedu shaqo iyo shuqul iskuma laha taasna waxay fahansiisay shay dembigiisu aad u badan yahay wax yar baad ka faa'iidi inaan loo gelin tallaabadii saddexaadna waxay noqotay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun dadka muuminiinta ahow salaada ha u dhowaanina idinkoo sakhradaysan idinkoo sakhraansan ha u dhowaanina xataa a isfahantaan waxaa ku hadlaysaan markaa caadi noqotaan u tukada macnaheedu waxa weeye la qabsigii ay la qabsadeen ayaa la soo yaraynaya nimankani afar iyo labaatanka saacadood ba way cabbi jireen waa in wakhtigii lasoo ururiyaayo dhiigga uu ka soo baxaa dabeete maxaa ilaahay tilmaamay duhur iyo casar ma cabbi karo way isu dhow yihin casar iyo maqribna sanka isku haya maqrib iyo cishaayna hadalkooda daa maxaa usoo hadhaya bacda cishaa'i iyo bacda subax bacda cishaaina waa xilligii hurdada oo hadduu cabuu seexdo khalaas khaqraddu ka tegaysa waxaa soo hadhaya u subax ilaa duhur ninkii cabbi jiray afar iyo labaatan saacadood marka xilligii laga yareeyo lix saacadood lagu soo ururiyo siddeed iyo toban buu nadiif yahay oo dhiiggii uu ka soo baxay muddaa intaa lagu wade culamada qaarna waxay sheegaan sababta dhalisaba inay ahayd saxaabi intuu cabbay tukaday dabeete wuxuu idhi qul yaa ayuha alkaafiruun aaya suuraddaas u akhriyay acbudu maa tacbuduun laadii buu jaray acbudu waxaan caabudayaa maa tacbuduuna waxa caabudaan wa ana caabidu maa cabadtum wa antum caabiduuna maa acbud saas uu waday laadii oo dhan ilaahay uu ku soo dejiyey wuu jaray dabeetana suuraddii maxay noqotay suurad gebiga wixii ba isku walaaqdayoo noqotay waxaa caabudaysaan baanu caabudaynaa waxaynu caabudaynaa caabudaysaan garhkiisu wadageliye xataa taclamuu maa taquuluun mudday sidii ku socotay aakhirkii dambena waxaa soo degtay aayadahan yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaabu walaslaamu rijsun min camali shayaan fajtanibuuh waa qurun baa la leeyahay camalu shaydaanee ka fogaada lacallakum tuflixuun haddaad rabtaan inaad liibaantaan faraha ka qaada inama yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbagda'a fi lkhamri walmaysir khamriga iyo khamaarku wuu isku kindirayaa cadaawad buu abuuraya waayo khamrigu markuu cabo dee wuu iska dhacdhacayaayo hadalxumadaasaa isku dilaysa dadka maysirkuna waa khamaaroo ninkii xoolahaagii qaatay ee khamaar ku qaatay ka gami maysid deetana dhib baa imanaya waaye wayasudakum can dikri illahi wa can salaa dikriga ilaah iyo salaadana wuu idinka mashquulinaya fahal antum muntahuun ma ka joogsanaysa riwaayaadku waxay sheegaan iyadoo saxaabada qaarkood sidaa isu waraabinaya anas wuxuu leeyay anaa waraabinayey saasay u fadhiyeen anaa ugu shushubaayey aayaddii buu ninooga soo galay saxaabigii wuu akhriyey ragga qaar baa dibinta ku hayayoo inay sidaa u dallacaan baa u harsanayd iimaankoodu halkuu gaadhay saasa u qubeen buuri saasay u qubeen wax alla wixii inay intoo kaceen guryaha wixii lagu khamiirinaya iyagaa samaysan jiray guryaha baalladii dusuudda ku jirayna waa la soo wada qubay markaasay madiinu noqotay daad daad bay noqotay sidaasay kaga bogsadeen waa aayad keliya waayo iimaankoodaa la kobciyey iimaankoodaa la carbiyey ummad amar qaadanaysa ayay ahaayeen tallaabo tallaabana waa loo joojiyey markaa shaygaa inta badan ummaddu ay la qabsato dariiqada qur-aankaa la qaadaa dariiqada qur-aankuna waxa weeyaan in aayar aayar khud- khuda madruusa tallaabooyin laga shaqeeyey in lagu joojiyo oo aan har mar lagula boodin Een, waxaa markaa soo gelaya dhaqanada noocaas ee aadka u xunxun inay noqoto shayga la- qaabka looga shaqaynaya qaab laga fikiray oo aad iyo aad looga shaqeeyey waa inay noqoto khulaasati sanati haalisa sanadii saddexaad khulaasadeeda xadasad waxaa dhacay fi sanati haalisa qaswatu kadafaan wa baxraan wa xamraa ilasad walam yakun fi ljamiici xarbun intaasoo dagaal waxba mu dhicin wax dagaali intaasoo duulaan wa fiiha isla sanadkana ay xadasa dhacday qaswatu uxud kharajat qurayshu quraysh baa soo baxday maca xulafaa'iha isbahaysigeeday soo kacaysatay fii alaaثati aalaafi rajuli min alcarab saddex kun oo nin bay ahaayeen wa jaauu uxudan buurta uxud bay yimaadeen lilahdi si ay u qaataan bisacri aarti bisacri aarti man qutila minhum ciddii laga dilay fii badrin beder raggii laga laayey si ay aartoodii u qaataan u aarsadaan fakharaja ilayhim rasul sal ly slam fi alfin kun buu rasuulkuna ula baxay rajaca minhum waxaa soo laabtay cabdullahi bnu ubayi bialaatimiati min almunaafiqiin saddex boqol oo munaafiq buu soo- la soo hadhay uma amara rasuulu rasuulku wuxuu amray arumaata nimankii shiishaanka ahaa an laa yufaariqu ljabala buurta inaanay ka soo dhaqaaqin wa bada'a alqitaalu dagaalkiina sidii buu ku bilowday fanhasama almushrikuuna gaaladii waa jabeen wa kaada annasru guushuna waxay ku dhowaatay yakuunu lilmuslimiin muslimiintu inay guul kama dambaysa helaan ayay qarka u saarnaayeen lowlaa haddii la laayahay lama le eh oo way dhacdaye ana rumaata khaalafuu waxay khilaafeen amra rasuuli rasuulka amarkiisa sala allahu alay wasalam faxamalat calayhim waxaa soo weerartay khayru lmushrikiin gaalada fardahoodii fanhasama aktaruhum badankoodii waa jabeen wastushhida minhum waxaa ka shahiday akaru min sabciin toddobaatan wax ka badan minhum xamsa camru rasuul sala allahu aleyh wasalam rasuulka adeerkii baa ka mid ahaa wa araada wuxuu damcay ubay ibni khalaf an yaqtula rasuula sala allahu aleyh wasalam rasuulka inuu diluu damcay fadarabahu rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulka ayaa la helay oo ku dhuftay bixarbatin hooto ama mu- murjin ama waran gaaban kaanad sababa halaakihi uu ku dhintay kaanad waxay ahayd darbadaa uu ku dhuftay sababa halaakihi sababtuu ku dhintay ayay ahayd walam yaqtul rasuulku ma dilin hayrahu isaga cid aan ahayn weligii wa jurixad waa la dhaawacay rukbataa rasuul sala allahu aleyh wasalam rasuulka labadiisa jilib waa ay dhaawacmeen godkiiu kula dhacay awgeed wa shuja wejhu wejigiisu waa dakhrame wa kusirad waxaa la jebiyey rabaaciyatuhu rabaaciyadiisa waa dhooshiisa u dhaxaysa micida iyo foolka wa saniyataahu iyo rubaaciyat- eh, rabaaciyatahu ha foolka aan idhaahdo waa foolasha hore wa saniyataahu iyo labadiisa dhoolood wa jurixad waxaa la- la dhaawacay wejnataahu labadiisa kood wa usiiba waxaa la helay la haleelay man sabata macahu kuwii la sugnaaday ee la sabray ee min asxaabihi asxaabtiisa waxaa lala helay bijiraaxaatin kasiira dhaawac fara badan baa soo gaadhay oo lala helay wa fii haadi sanati sanadka ayaa zawaja rasuulu gu- u guuriyey ibnatahu inantiisii umu kulsuum cusmaan ibni cafaan wa fiiha tazawaja xafsa binti cumar wa zaynab binti khusayma alhilaaliya wa fiiha wulida alxasan wa xurimat alkhamru khamrigaa la taxriimiyey taxriiman qadciya asanat araabica min alhijra qaswatu bani nadiir fi sanati araabica min alhijra sanadii afraad ee hijrada xadasad waxaa dhacday qaswatu bani nadiir وغزوة ذات الرقاع وغزوة بدر الآخرة ولم يكن فيها حرب وحد قال مدع إلا في بني النضير بني النضير سنة أركي دون اللفتيدة دقال ليسكاري أو س- هب ليسلقاري مدع بنو نضير قبيلة وقبيله من يهود المدينة يهود مدينة كترسن كان بينه وبين المسلمين إيجي مسلمين توحى أدحيي عهود بلنه yu'aminu ay ku kala ammaan helaan kullu minhum mid kastaaba uu kaga ammaan helo alaakhara ka kale laysku nabadgeliyo qadima ilayhim arasuulu rasuulka u yimi sala allahu aleyh wasalam maca bacdi asxaabihi isagoo asxaabtiisa qaar ka mida wata faitafaqa jamaacatu minhum koox iyaga ka mida isku raacay calaa qatlihi inay dilaan facalima arasuulu rasuulku waa ogaaday sala allahu aleyh wasalam bidaalika warka fakharaja wuu ka baxay min cindihim agtooda watabiicahu asxaabuhu asxaabtiina way ka daba tegeen uma arsala ilayhim wuxuu usoo fariin diray ya'muruhum isagoo faraya bilkhuruuji min albilaad dalka inay ka gurtaan oo ay ka baxaan fa ataacuu way addeeceen markii hore uma intaa ka bacdina imtanacuu way iska joogsadeen way diideen faxaasarahum arasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulku waa godoomiyey xataa sa'aluuhu ilaa ay ka baryeen alkhuruuja inay baxaan faadina lahum waa u ogolaaday fakharajuu way baxeen biamwaalihim xoolahoodii iyo wa nisaa'ihim dumarkoodii iyo wa awlaadihim carruurtoodii wamaa yastadiicuuna xamlahu cala alibil iyo wax alla waxay ku qaadi karayeen awrta ilaa aalata alxarbi aaladda dagaalka mooyaane wixii kaloo dhan waa loo ogolaaday inay la baxaan sanadii afraad waxa dhacay xawaadis fara badan siduu sheekhu tilmaamaya waxaa dhacday qaswatu daati riqaac laakiin culimmada siirada taxqiijiya ee aad u dabagala waxay tilmaamayaan qaswatu daati riqaac sanadkii afraad may ahayn sanadkii shanaad bay ahayd sababtoo sanadkii lixaad ayay ahayd cafwan waayo waxaa lagu garanayaa waxa xaadiray abi muusa alashcari abi muusa alashcari iyo kooxdooduna waxay yimaadeen sanadkii lixaad aakhirkoodii marka haddii abu muusa alashcari xaadiray maba noqon karto sanadkii afraad waxaa kaloo dhacday qaswadda la yidhaahdo qaswatu badr alaakhira waxaynu soo marray dagaalkii uxud gebagabadiisii abu sufyaan oo dhaadanaya oo hanjabaya oo is-ammaanaya oo isfaaninaya oo haddana goodiyaya oo intuu hanjabo leh sanadka dambena waa inoo beder xilliga xilligiisii xilligii bay gaadhay shawaal markay shawaal gaadhay rasuulku sala allahu aleyh wasalam ciidan buu diyaariyey ciidan taqriiban kun iyo toddoba boqoloo nina ayuu la soo baxay way soo dhaqaaqeen beder bay degeen abu sufyaanna wuxuu la soo baxay kun iyo shan boqoloo nin waa ninkii dagaalkii hore kusoo dagaal galay saddexda kun rag ba uu waayey kun iyo shan boqol baa baxsaday qiyaastii oo baqay kun iyo shan boqol buu la soo baxay wuxuu la soo socday ilaa xudaybiya waa labaatan kilomitir isagoo aad iyo aad u daalan oo warwarsan oo walbahaarsan buu intaa soo gaadhay labaatan kilomitir deetana intuu ciidankii dejiyey buu ku yidhi war yaa dhehe sanadkani waa sanad abaara waxaana idiin fiicnaa sanad barwaaqo ah oo xoolihiina daaqsataan oo ceelasho kasii cabtaan ayaa idiin fiicnaaye anigu waa noqonayaaye ini celiya waa ninkii dhammaayo ballamay ee ballanka dagaalka gooyey wuxuu ku cudur daartay waa abaar oo abaar iyo dagaal xaggee iska soo galeen barwaaqo iyo dagaalla meella iskama soo galaan marka waxaad dareemi karaysaa baqaha nimanka hayay kun iyo shan boqoloo nin nin yidhaahdo war ballan baynu gallayna mariya lagama helin way wada laabteen wada laabteen muslimiintuna waxay deganaayeen saddex maalmood markaasay waxay iibiyeen meeshuna waa suuq carbeed waxay haysteen bay iibiyeen markaasay wax badan macaasheen waxay soo noqdeen iyagoo sharaf leh carabina is wada gaadhsiisay inay qurayshi baqatay oo ay ka noqdeen dagaalkii ayay soo laabteen sumcaddoodii u xudluntay ee la yidhi waa la jebiyeyna iyadoo aad u soo kabatay ayay ka soo laabteen wax dagaalana ilaahay ma ridin oo iska soo noqdeen markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo noqday sanadkaa afraad bilowgiis wuxuu ahaa sanadkii ugu murugada badnaa waayo sanadkii hore ee saddexaad dagaalkii uxud saxaabada maxaa kaga shahiiday toddobaatan saxaabi oo raggii haldoorka ahaa ayaa goob keliya lagu waayay waxaa xigtay haddana meel la yidhaahdo qaswa maxaa la ydhahdaa waxaa la yidhaahdaa ma'satu rajiic mushkiladii iyo dhibaatadii ka dhacday ceelka rajiic rajiicu wuxuu ahaa toban saxaabi oo loo diray inay dacwad gaadhsiiyaan qabaa'ilka ayaa iyagoo meel dhexa maraya ayaa qabiil bani laxyaan la yidhaa ayaa raadsadoo boqol nin ka dabageeyey boqolkii ninna tobankii ninoo fadhiistayoo markaa cuntaynaya timin cunaya ayaa isku xeereen waxaa wata tobanka saxaabi caasi ibnu saabit ibnu alaqlax oo ansaariya deetana waxay dhahan isdhiiba qof idinka taaban maynee nimayo isdhiiba caasim wuxuu yidhi maya anigu horaan ilaahay ula ballamay ilaahay ow adna gaal taaban maayo ilaahay ow adna gaal hay taabsiinin intaan noolay ballan baabu ilahay la galay anugu gaal taaban maayo ilahay ow adna gaal iga ilaali isagii iyo toddoba saxaabi oo kale ayaa dagaalamay waa niman laga badan yahay oo leeb baa lagu asqeeyey toddoba goobtii lagaga dilay saddex baa soo hadhay saddexdiina waa la qabtay saddexdii oo dagaalamaya yidhahdeen waanu idin ammaan gelinaynaaye isdhiiba way isdhiibeen markay isdhiibeen baa markiiba la xidhxidhay markii la xidhxidhay buu yidhi waad nagu ballan furteen aa waadna raac maya kuwaasaan raacayaa buu yidhi anugu kuwa kuwaa dhintay raaciya markay wadeen wadeen ay u taag waayeen ayay isagiina dileen waxay kacaysteen zayd ibnu dasina iyo khubayb labadaas oo labaduba raggii laayay quraysh ee birta ka aslay maalintii bader ayay ahaayeen waxa laga iibiyey sida iminka dhacda intoo dadka qaar lasoo qabto gaalada loogu dhawaado la yidhaahdo intaad bixinaysaan ayaa lasoo qabtay quraysh baa loo geeyey xataa qabailkaa markaa u shaqaynaya oo xoolaa la rabaa qurayshina waa qabiilka ugu xooga iyo xoolaha badan ee jasiiradda carbeedba waa lawada shaqaynaya xoolaa la rabaa labadiiba waa loo geeyey waa laga iibiyey say ibnu dasina qolooyin baa dilay la yidhaahdo bani alxaaris ibnu camar oo ninkii ugu weynaa ka dilay ayaa dilay khubaybna qabiil kale ayaa qabsaday markaasay xidheen mudduu u xidhnaa isagoo xidhan oo loo diyaarinayo in la dilo ayaa subax subaxda ka mid a ilmo yar baa gurguurtay oo inani dhashay ninkii maxbuuska abu isaga galay horta intaanay saasi dhici wuxuu idhi timihii baa igu baxaye aaladaan timaha iskaga jaro ii keena middi yaroo iskaga jari jireen ayaa loo keenay isagoo mididiina haystaa ayuunbaa inay yaru soo gurguurtay inankii yaraabaa u yimioo dhabtu iskaga qabsaday gabadhii dhashay baa raadisay mise waabay waxay aragtay ninkii maxbuuska ahaa ee dilka loo haystay oo ilmihii yaraana dhabta ku haya mididiina haysta shalay mooye daraatay naftu ka dilka ayaa ilmahaagii iska soo fasaxay hadhow bay islaamtayo lahayd wax la mida maana ree khubayb waxay tiri waxaan u soo galay maalin isagoo cunaya rucub canaba makana canaba kama baxo waxaanan u haystayuun in ilaahay arsaaqayo ilaahay u keenay maalintii dambe way soo saareen xaramkay bannaanka uga saareen waxay u diyaariyeen meeshii lagu dilayey maka oo dhanna waa u yeedheen si loo daawado dabeetna wuxuu yidhi daaya aan laba ragcado tukado waa la daayo wuu tukaday wuxuu yidhi haddaanan ka baqanay inaad tidhaahdaan wuxuu la dheereeyey nolol jacayl oo cimri dheer buu ka dhiganayaa salaadda waan dheerayn la allahuma axtihim cadada waqtulhum badada walaa tuqaadir minhum axada ilaahayow tiradooda yaree oo midhmid u dil oo cidna ilahay waa ka tegin buu yidhi waxaanu ku daray waxaa ku daray walastu ubaalii xiina uqtalu musliman calaa ayi shiqin kana lilahi masraci wadalika fi daati lilahi wain yasha yubaarik calaa awsaali shilwin mumazacin wuxuu leeyahay waxaasoo dhan waxay ugu dhacayaan ilaahay dartii ilaahayna waa ay barakaynayaa markay googooyaan kol haddii ilaahay dartii aan u dhimanayana siday doonaan hay dilaan buu leeyahy waxaan u jideeyey qof kastoo muslimoo la dilayo inuu laba ragcado tukado waxay weydiiyeen su-aal la yaab leh waxay ku yidhahdeen ma jeclaan lahayd maanta in maxamed halkan noo saaran yahay oonu googoosanayno adna aad gurigaagii iyo carruurtaadii ku naaloonaysa ood ku faraxsan tahay sidii iska daaye e anigoo maanta halkaa saaran oo ay arkaysaan in rasuulka qodaxi muddo ma jecli mabaiima suurtagal aha mana aqbali karo inay qodaxi muddo idinku annaga googoynaya iska daa anigoo aamine say yaabeen saxaabadii raggii markaa la joogay qaar baa dib u islaamay oo warwari jiray markuu xasuufto odhan jiray siaan wax ugu qaban kari lahaa iyo siaan ugu qaban waayey ayaan ka walbahaari jiray buu lahaa dhibaatadaasi way soo martay kitaabkuna ma sheegin waxaa ka sii daran dhib kaloo rasuulka soo maray sala allahu aleyh wasalam waayo toddobaatan hore iyo toban kale waa imisa siddeetan saxaabi haddana in la waayo sagaal iyo lixdan kalea soo socota nin baa u yimi la yidhaha ababaraa mulaacib alasinna rasuulku yuu yihi hadiyad baan kuu keenaya wuxuu ihi hadiyad kaama ogoli kol haddaad gaal tahaye islaam wuxuu ihi nin yahaw islaami maayo laakiin waxaan kuu qaban karaa saxaabadaada soo dir anaa magan gelinaya oo dalka ha soo gaadhsiiyaan dacwaddeen rasuulku ninkiiba isku haleeyeeyo toddobaatan saxaabi oo quraaya oo qur-aanka xafisan ayuu raaciyey ninkiibaa markaa nin kaloo la yidhahdo caamir ibnu dufayl oo dhib badnaa oo mujrim ahaa ayaa soo ururiyey qabiil buu isiri kaxee qabiilkoodii isku qabiil bay ahay ninkan iyo ninkani qabiilkoodha way diideen waxay idhahdeen ninkii annaga odaygayaga ahaa ayaa nimankan magan geliyeyoo kuu dhaqaaqi mayno wuxuu doontay ricil iyo dakwaan iyo cusaya iyo banilaxyaan qoladii tobankii hore dilay afar qabiil buu isku soo jamciyey wuxuu soo ururiyey saddex boqoloo nin waxay dabagaleen saxaabadii toddobaatanka ahaa way isku xeereen dagaal baa dhex maray waa saddex boqoloo nin iyo toddobaatan nin toddobaatan weliba maaha waa siddeed iyo lixdan laba saxaabi baa ka maqanoo awrtiya waxaa raacay oo koonaha iyagu kaga maqan dagaal baa dhex maray siddeed iyo lixdankiiba barti baa lagu dilay allahuma ilaa nin baa ku dhex dhuntay meydkii oo iska dhigay inuu geeriyooday toddobiyo lixdan bay noqonayaan labadii saxaabina waxay arkeen haad ka dhacaya ta wallaahi haadkaas wuxuu ku dhacayaa raggii baa wax la yeelay way soo ordeen goobtii bay yimaadeen se nimankii oo la laayey iyana waa dagaalameen midna waa la dilay camar ibnu madiyata damri ayaa la qabtay camr ibnu madiya markii la qabtay ninkan caamir ibnu dufayl ayaa waraystay yaa tahay deeta wuxuu yidhi waxaan ahay nimanka la yidhaahdo waxaan ahay qolooyinka rasuulka ale mudar ayaan ahay deeta wuxuu yidhi waxaan ku ballanqaaday beri inaan hooyadeedii dhimatay nin mudara u xoreeyo mudar waa qabeelka caanka ahee quraysh iyo kanaane iyo saqiif iyo waxaasoo dhan hoos kale ah deeta intuu fooda gooyey ayuu yihi xor baa te horod fooduna waa calaamad qofka in la xoreeyey timihii buu jaray wuxuu weydiiyey intaanu timaa jarin ninkaas waayo maydkaahi waxau yidhi waxa weeye caamir ibnu fuhayra saxaabigii uu uu xoreeyey abubakar wuxuu yidhi ninkaasi markii aanu dilay dhulka waa laga qaaday ilaa halkaa la gaadhsiiyey haddana waa la soo celiyey wuu garanaya waasuu yidhi ninkaas waxa weeye caamir ibnu fuhayra markuu sii daayey ayuu iska soo dhaqaaqay isagoo doonay inuu rasuulka warkaa u geeyo musiibada xoogga badan ee ah siddeed iyo lixdan saxaabi in meel keliya lagu dilay oo uu ku dhacay ballanburyada intaa leeg isagoo dhexda soo socdaa ayaa laba nin ku soo dhaceen dariiqiisii labadii nin buu waraystayoo waxaabay noqdeen qabaa'ilkii ragga laayay iminka ayay noqdeen wuxuu uurka ku qabsaday nimanka aadna ka argooso oo cadaawahaaga intaad yeeli kartaba yeel waa laysa soo raacayo si ay u socdeen bay dhahan war ma iska seexanaa haayayna seexiyo geedkii markay seexdeen ayuu seeftoodii la baxay labadiiba u dilay labadiiba markuu dilay buu iska soo dhaqaaqo rasuulku u yimi wuxuu u keenay musiibadii xoogga lahaydee dhacday rasuulku wuxu uhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun bil dhan buu qunuudayey bil dhan ayuu salaadii ku habaarayey qabaa'ilka wuxuu ugu daray laba nin oo ka mid oo caynkaa iyo caynka ahaana cidlaan ka helo waan dilay ah suri taasaa ka sii daran labada nin ballan bay nala lahaayeen halkan ay ka tegeen ballan bay ila galeen niman ballan laa dishay diyadoodaan bixinaya bal u fiirso cadaaladda siddeed iyo lixdan bay qabaa'ilkoodu qabaan haddana rasuulku wuxuu le labadii laga dilay ee ballanka lahaa waa inaan diyadoodii bixiyaa dabeeta wuxuu u tegey bani nadiir waa halkaan doonaya in ka soo gelinno bani nadiir qabiilkan yahuudda ah ballan baa ka dhexeeya aynu soo marnay oo ahaa wixii la galo in la wada bixiyo dhiiga intuu saxaabada kaxaystay buu ku yidhi dhiig baanu gallay laba nin oo ballan ila lahaabaa la dilaye ila soo bixiya waxay idhahdeen maxamedo waa si fiicane soo fadhiisa halkan gidaar bay fadhiisiiyeen way soo marxabiiseen way soo dhoweeyeen sho waxbay maagan yihin waxay dhahen maantuu inoo degan yahay gidaar buu fadhiyaa yaa gidaarka intuu fuulo sallax qaadaya oo madaxa kaga dhufanaya maantuu maxamed inoo degan yahay meeshaynibuu joogaa khalaas intii wixii la diyaarinayey nin baa ku yidhi salaam inu mishkam war waxaasi waa ballanburya buu yidhi ninkanna waa nebi oo waa ogtiin wallaahi iminka xagga ilaahay looga soo warramaya war ka daaya maya bay idhahdeen nin la idhaha camr ibnu jaxaash ayaa soo walwaalay sallax weyn maxaa sallax la sugaa markiiba jibriil baa soo degay ka kacbaalay dhaqaaq waxay maagan yihin waxaas soco rasuulku u dhaqaaq uu booduun asxaabtu waxays idhaahdeen malaha bannaanku u baxayaayo waa uu kaayi tegaya ee ka jooga markuu libdhay ee sooba noqon waayey ayay shakiyeen way ka daba tegeen mise madiinaa buu sii libdhayoo madiinuu ku dhowiyey yaa rasuulallah maxaa dhacay oo miyaydaan ogayn nimanku waxay ku tala galeen oo maxay ku tala galeen inay dilaan saxaabi buu dilo wuxuu idhi baxa oo haylo deganaanina waxaan idin siiyey alaaata ayaam saddex maalmood baan idin siiyeeye ka guura madiina way urursadeen waa niman fulayaalo ilaahay tilmaamay laantum ashaddu rahbatan fii suduuri min allah way diyaargaroobeen iyagoo urursanaya oo is ururinaya ayaa waxaa u diray fariin cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul munaafiqii weynaa wuxuui waa xaggee uga guuraysaan dalkiina boqolaal sannadood baad deganaydeen ma ninka soo galootiga ee dhawaayiba uga guuraysaan kun nin baan hayaa buuri kun nin oo qaarkoodna dili xidhan yihin oo qalabaysan yihin qaarna ay bannaayiin baan hayaaye jooga buuhi anaa idinla gelaya qalcadoo anaa idinla dagaalgelaya hadhowna kaga baxaya waata ilaahay ku tilmaamay kamasali shayطaani id qaala lilinsaani ikfur falama kafara qaala inii barii'u mink nimankii buu godkii geliyey wuxuu ku yidhi anaa idinla dagaalgalaye iska difaaca oo ha uga bixina maalinta ilah waan isdifaacaynaana wuu kaga baxayoo waa u soo gurmo waayo war bay soo celiye waxay idhahdeen dalka ayaga ka bixi mayne waxaad yeelaysa yeel rasuulku wuxuu yidhi yaa khayr allahi irkabi ciidankii baa la soo kiciyey saxaabada way isku gadaameen shan iyo toban habeen ayaa xisaar lagu hayey ilaa waxay sameeyeen markay soo bixi waayeen dagaalna ay samayn waayeen waxaa la gubay ama waxa la gooyey timirtoodii waa ka ilaahay qur-aanka ku lahaa suuratu lxashr waa suuradda ku soo degtay qaswada gebigeed bilow ilaa dhammaad ma qatactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fa biidni illah ilahay baa u ogolaaday in lexajacladu ay gasho oo marka laga gooyo ay isdhiibaan ama ay dagaalamaan waa kii lahaa xasaana fahana calaa saraati bani lu'ayin xariiqun bilbuwayrati mustatiiru wuxuu lahaa quraysh waxaa ku sahlanaaday gub xariiqii iyo gubkii la gubaaye timirta quraysh waa soo gurmo weyd nimankii la haystayna waa u soo gurmo waayeen shan iyo toban habeenka bacdina markay arkeen cabdillaahina inaan u soo baxayn cid kalena u soo gurmanayn waxay idhahdeen maxamedow nasii muhlad wakti nasii aanu ku baxno waxaa la yidhi waxaa haysataan yowmu wa leyla waxaana qaadataan wixii awr qaado oo aan ahayn lacag iyo hub lacag iyo hub waa ka tegaysa wixii kale u qaado qaada waxay culimada siira u tilmaamaan xaasidnimada yahuudda awgeed inay guryihii dergadaha ahaa qoryahoodii tiirarkii inay awrta saaranayeen qoryaha inta kala soo baxaan bal u xaasida ayay uga jeedeen deetana awrtay saarayeen laakiin waxaa lagala hadhay dhammaan wixii ay lacag haysteen iyo waxay hub haysteen waa ka ilaahay subxaana wa tacaala lahaa ma afaa allahu calaa rasuulin minhum fama awjabtum calayhi min khayrin walaa rikaab walaakina allaha yusalidu rasulahu calaa man yashaa marka waa qabiilkii labaad ee yuhuuda ee laga eriye meesha waxaa inoo horreeyey bani qaynuqaaca waana qabiilkii labaad xagga xoogga iyo awoodda iyo odayaasha waxaanay u guureen xagga iyo khaybar bay degeen mudday khaybar deganaayeen khaybarna in lagaga daba tegi doono ayaynu arki doonaa waayo dhibaatadii may joojinin halkii bay kasii wadeen fi sanati araabica sanadii afraad intaanan halkaa dhaafin wixii laga helay beerahoodii iyo xoolahoodii waxaa loo qaybiyey muhaajiriinta maadaama muhaajiriintu ay sabool ahaayeen xoolahoodii in ay ka soo qaxeen waxaa lagaga daray ansaarta laba saxaabiyo keliya abi dujaana iyo saxaabiga lahahdo maxamed ibn maslama oo labaduba fuqara ahaayoo waxba haysanin ayaa lagaga daray qaybta fi sanati araabica min alhijra xadasad waxaa dhacday qaswatu bani nadiir wa qaswatu daati ariqaac wa qaswatu badin alaakhira walam yakun fiiha xarbun ila fi bani nadiir wax dagaalinama dhicin banu nadiir qabiilatu min yahuudi lmadiina waa qabiil ka mida qabiilada yahuudda madiina kaana baynahum wa bayna almuslimiina cuhuud iyaga iyo muslimiinta waxaa u dhexeeyey ballamo yu'aminu ay ku kala aamin noqdaan kullu minhum alaakhar mid kastaba ka kale uu aamin kaga helo qadima ilayhim arasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulkaa u yimi maca bacdi asxaabihi asxaabtiisa qaarkii isagoo wata oo ka raba inay diyadii iyo magtii la bixiyaan faitafaqa jamaacatu minhum koox baa ku heshiisay calaa qatlihi in la dilo facalima arasuulu sala allahu alay wasalam bidalika waa ogaaday fakharaja min cindihim waa ka soo baxay wa tabicahu asxaabu asxaabtiina waa ka daba yimaadeen uma arsala ilayhim wuxuu u diray yaamuruhum isagoo amraya bilkhuruuji min albilaadi dalka inay ka baxaan oo ay ka huleelaan fa adaacuu way yeeleen markii hore uma deetna imtanacuu way diideen markii warka uu soo diray cabdillahi bnu ubay faxaasarahum arasuulu rasuulkaa godoomiyey xataa sa'aluuhu ilaa ay ka baryeen alkhuruuja inay baxaan faadina lahum waa u ogolaaday wa kharajuu waxay la baxeen biamwaalihim xoolahooda iyo wa nisaa'ihim dumarkoodii iyo wa awlaadihim awlaadoodii wamaa yastadiicuuna xamlahu iyo waxay qaadi karayeen cala alibili awrta ku qaadayeen ilaa aalata alxarbi aaladda dagaalka inaanay qaadanin xoolaha iyo lacagtana waa lagu daray xawaadis dhacdooyin mutafariq oo dhacay isla sanadkaa fi sanati araabica nazla jibriilu jibriil baa soo degay fii qaswati daati ariqaac bisalaati alkhawfi salaada khawfka wa fii hadi alqaswati aydan naslad waxaa soo degtay ruksatu tayamum wa fii hadihi sanati sanadana tuufiyada ay geeriyootay zaynabu zawji rasuul sala allahu aleyh wasalam wa abu salamata ibnu camatihi calayhi asalaatu wasalaam wa huwa aquuhu min alradaaci waa walaalkii xagga nuugmada wa fiiha tazawaja rasuulu sala allahu aleyh wasalam umu salama wa fiiha wulada alxusein ibnu cali wa fiiha amara rasuulu isla sanadkaasuu rasuulku amray zayd bnu thaabit an yatacallama inuu soo barto kitaabata alyahuud qoraalka iyo akhriska luqadda yahuudda liyaktuba lahu ilayhim si uu ugu qoro wayaqra'a u akhriyo maa yaktubuuna ileyhi waxay usoo qoraan sanadkan lama odhan karo waayo waynu tilmaanay qaswatu daati riqaac sanadkii lixaad bay dhacday sanadkaa lixaadna markii laysu saftay dagaalka ayaa waxa dhacday inay muslimiintu iska tukadeen salaaddii duhur bay ahayd dabeetana nimankii gaalad baa fikray waxay idhahdeen war markii dhaweeto way inoo dagnaayeen way inoo dagnaayeen maynu ka faa'idaysano dabeetana waxay isu sheegeen salaad kalooy ka jecel yihiin curadyadooda ayaa jirta oo waa salaadee casar baa la yidhaha bay yidhahdeen haddaba casarkaaynu gallo tii baa ilaahay soo dejiyey salaata alkhawf oo markay qiblada kaa xigaan waxaa la sameeyaa ragcadna waa la tukadaa qolada sujuuddana qoladii kala taagnaato oo ilaalisa markay sujuudda dhammeeyaanna ay soo kacaan kuwanina kuwa kala weydaarta saasaa la isu weydaarta markay tahay xagga qiblada qaabkii baa loo tukaday waxay idhahdeen wallaahi nimankan cid kala u warranta nimankani cid kala u warrantaa waxaynu ku heshiinaya inoo sheegay ma cid bayna ku soo darsadeen waxbay isku akhriyeen waxaa kaloo dhacday qaswadaa lafteeda tayamumkaa soo degay gebagabaysiga sababtuna waxay ahayd caaisha radia allahu canha baa la socotay ciidanka oo rasuulku sala allahu alay wasalam soo raacday deetana waxay weyday kuul ay lahayd kuushidaa la baafiyo la raadiyey haddii waxoogee la raadiyeyna meeshuna meel biyala may ahayn muddaa la raadinayey salaadii bay gaadhay biyana waa la waayey dadkii baa isku wareegey ilaahay subxaana wa tacaala markaasuu soo dejiyey aayadda qur-aankee lah fain lam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan ayiba markay aayaddaas soo degtay dadka wada gebagabaysteen ee la tukaday ayuunbaa awrkiina la kiciyeyo kuushuna way hoos taallaa markaasuu usayn xudeyr wuxuu lahaa barakadiinna reer abubakarow ayay ku soo degtay xukunkaa dhani xukunkaa dhan ee gebagabaysiga idinkaa laydinka faa'iide sanadkan waxaa geeriyootay zaynab saynu tilmaamaynay abu salama oo rasuulka inaabtigiya ayaa geeriyooday xagga nuugmadana walaalay ka ahaayeen wuxuu ka geeriyooday umu salama umu salama markay cadad baxday ayuu rasuulku u yimi sala allahu aleyh wasalam wuxuu soo diray saxaabi isagoo ka dalbanaya inuu guursado oo maadaama inaabtigii ka dhintay dhinacna uu walaalkii ka yahay waa nooc dumaal oo kale ah waa hindi binti abi umaya deetna waxay tihi yaa rasuula allah innii musbiya wadaatu kiira laba arrimood labadoodaba midna igu geli maysid mid weeyaane carruurteedu waa badan tahay midda kalena waxa weeye yaa rasuula allah gabadh hinaaso badan baan ahaa oo hinaaso kululbay tiri markaa rasuulku wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam amaa sibyaanuka fa hum sibyaani xagga carruurta hadday tahay carruurtaadu carruurtayday la mid yihiinoo waxba is yeelimayn oo carruurtii inankaygu dhalay walaalkay dhalay weeyi xagga kale hinaasahana ilaahay baan kuu baryiyo allah ka kaxayn buuri sidii baa dabeetana waliba waxay ku dartay maalintii abu salama lai soo sheegay nin aad u qaaliyo saxaabi qiima low ahaa waxaana rasuulka ka maqlay bay tidhi qofka yidhaahda markay musiiba ku timaado inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay wax wanaagsan buu ugu beddelaa markii lai soo sheegay ayaan tidhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun dheh qisadii xasuustay waxaanan isweydiiyey oo yaa abu salama ka fiicnaan kara talow haddana iska dheh baan isbe tiri waan iska idhi markaasaa ilaahay ii soo weydaariyey rasuulki ilaahay sala allahu aleyh waaalih wasalam xusein baa dhashay isna sanadka afraad waxaa kaloo rasuulku u yeedhay zayd ibnu saabit oo nin yar ahaa wuxuu uhi saydow tacalam lii luqata yahuud saydow waxaad ii soo barataa luqadda yahuudeed fa innii laa aamanuhum calaa kitaabatii qoraalkayga akhriskayga uma aaminaye ii soo baro nin yaroo maskax badan buu ahaa oo aad iyo aad u qaaliya oo intaanuu rasuulku soo hijroonba wuxuu sii qaybay dhowr iyo toban jis ayuu sii qaybay mar bani najaarna uu ahaa qabiilkii rasuulka ri'ayeydii ahaa ninkaasi ilaahay subxaana wa tacaala barake kalena wuu geliyey maskax iyo dadaalna wuu hayey luqad ummadi lahayd buu ku bartay sabcata cashara yowman toddoba-iyo toban maalmood ayuu qoraal iyo akhris iyo nooc walba ku bartay haddeenu xataa nalaa waxbuu ka sii yaqaanay waa qadiyad mucjisaa weeye waa qadiyadda laga yaaba innaga inay nagu qaadato sanad iyo sanawaad inaynu qad shisheeye baranno waa halkay culimmadu ka soo qaataan haddii ujeeddo wanaagsan loo baranayo in luqadda gaalada la bartaa inay marmarna ay tahay shay bannaan marmarna ay waajibba noqonayso haddii makhrigooda iyo dhagartooda lagaga magan gelaayo dacwad iyo diinna loogu bandhigaayo khulaasata sanati araabica min alhijra khulaasadeedii soo duuduubkeedii fi sanati araabica xadasad waxaa dhacday qaswatu bani nadiir qabiilatu min alyahuudi waa qabiilo yahuudda ka tirsanoo khaanu lcuhuuda ballamadii ka baxay faxaasarahum rasuul rasuulkaa godoomiyey sala allahu aleyh wasalam wa akhrajahum min almadiina madiinana waa ka eriyey wa fiiha isla sanadkaasay xadasa dhacday qaswatu daat ariqaac walam yakun fiiha xarbun dagaalma dhicin bal fiiha isla dagaal qaswada ayaa nasalad ay soo degtay salaatu lkhawfi salaada cabsidu wa ruksat tayamum iyo rusqada tayamumka wa fiiha sanadkaasay xadasa dhacday qaswatu badrin alaakhira walam yakun fiiha xarbun dagaalma dhicin wa fiiha isla sanadka tuufiyad waxaa geeriyootay zaynabu sawju rasuul sala allahu aley wasalam zaynab binti jaxsh maaha waa zaynab binti khusayma alhilaaliya labay kala ahaayeen wa fiiha isla sanadkaasaa tuufiya uu dhintay abu salama ibnu camati rasuul sala allahu aleyh wasalam waxaa dhashay caatika bintu cabdilmualib wa akhuuhu walaalkii wa akhuuhu walaalkii buu ahaa min aradaa'i xagga nuugmada oo isaga iyo xamsa ayaa wada nuujisay islaantii la odhan jiray suwayba alaslamiya ayaa saddexdoodaba nuujisay marka xamsa rasuulka adeerkiina wuu ahaa walaalkii nuugmadana wuu ahaa abu salamana inaabtigiina wuu ahaa waxaa kalou ahaa maxaan ku dhahdaa radiiciisana wuu ahaa wa fiiha walida alxusein isla sanadkaana waxaa dhashay xusein ibni caliy bni abi aalib watasawaja rasuul wuxuu guursaday sala allahu aley wasalam umu salama wa fiiha amara wuxuu amray zayd ibnu thaabita an yatacalama inuu barto kitaabat alyahuud ilahay waxay ka baryanaa diintiisa ina fahansiiyo cilmigeenan ilahay cilmi naafica ka dhigo camal saalixan allah ina siiyo subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an la ilaha illa anta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن حوادثي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام قيبتي مدينة الكترني وعن كسر دماني سندكي أفراد يدعذوين كيس خلاصة السنة الرابعة من الهجرة في سنة الرابعة حدثت وحد علي غزوة بني النضير قبيلة من اليهود وقبيلة يهودة وخانوا العهود بلنك كبحي فحاصرهم الرسول رسول واقدومي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم وحا كسار من المدينة مدينة وفيها سنة كان حدثت بعد قسوة ذات الرقاع ولم يكن فيها حرب دقالما دحمر بل فيها وقعدا إيا دقالكا أي نزلت كسودة صلاة الخوف صلاة عبسدة والرخصة التيمم iyo gebagabaysiga ruksadiis wa fiiha sanadkan ay xadasa dhacday kaswatu badarin alaakhira kaswatu badarin almawcid badertii lagu ballamay waa xilliga dhacday walam yakun fiiha xarbun dagaalama dhex marin wa fiiha sanadkanaa tuufiyada ay geeritay zaynab sawju rasuuli lahi sala allahu alay wasalam rasuulka xaaskiisii wa fiiha tuufiya abu salama rasuulka inadeerkii inaabtigii ibnu camati rasuul sala allahu alay wasalam iyo wa akhuu min aradaaca ayaa geeriyooday wa fiiha wulida alxusein xuseinna sanadkaasuu dhashay wa tasawaja rasuul sala allahu alay wasalam umu salama umu salamana sanadkaasuu rasuulku guursaday wa fiiha amara zayd ibna haabit sanadkaasaa la amray zaydna an yatacallama inuu soo barto kitaabat alyahuud luqadda yahuud iyo kitaabadooda iyo qoraalkooda ayaa la faray asanata alkhaamisa qaswatu dawmati aljandal duulaankii la odhan jiray dawmati aljandal iyo kaswatu bani lmustaliq iyo asbaabu islaami bani lmustaliq iyo sababtay ku islaameen bani lmustaliq fii sanati alkhaamisa min alhijra sanadii shanaad xadasad waxaa dhacday kaswatu dawmati aljandal walam yaxdud fiiha xarbun dagaalma dhex marin liannahu maxaa yeelay haraba waa firdhadeen man fiiha ciddii joogtay wa tarakuu waxay ka tegeen maashiyatahum xoolahoodii bay ka tegeen fakhaniimahaa waxaa qaniimaysto gacanta ku dhigay raggooda iyo duriyatihim caruurtoodiiba ay soo qafaasheen oo amwaalahooda iyo xoolahooda وكان صلى الله عليه وسلم وسماها وحو بحي جويريه فلما سمع مركي مغلين بن المصطلق لذلك تعال مركي مغلين lay noqdeen bacda an kaanuu markay ahaayeen acdaa'ahum cadowgooda markay ahaayeen ka bacdi waxaynu soo ku soo jirnay dhacdooyinkii xilligii madiina haddii xilligii maka muslimiintu mustadcafiin ahaayeenoo laga itaalnaa xilligan waxay ahaayeen xilligii awoodda yeelanayeen awooddooduna kobcaysay kolba waxu soo kordhayeen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu la dhaqmeeyey ummadda si kala duwan muslimiinta qaar buu ula dhaqmeeyey munaafiqiinta qaar buu ula dhaqmeeyey gaaladana qaar buu ula dhaqmeeyey gaalada xilligaa joogtayna noocyay ahaayeen waxaa ka mid ahaa qaar la yidhaahdo muxaaribiin oo dagaalamaya iyo qaar mucaahidiina oo iyagu ballan la leh oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ballanka u ixtiraamayey kuwa ballanka loo ixtiraamaya hadday jebiyaan waxa weeyaan waxa u dhexeeya waa dagaal muslimiintu ma jebiyaan ballanka laakiin iyagaa looga baqanayaa inay jebiyaan waxaa dhacday markaa boqorkii xilligaa dowmataljandal haystay dowmataljandal iminka waxa weeyaan waa urdun koonfurteeda magaalada macaan la yidhaha iyo hareeraheeda weeye dowmataljandal boqor baa haystay la odhan jiray ukaydir ukaydir dowmataljandal baa haystay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay lahaayeen wada hadal ama heshiis bay lahaayeen heshiiskii buu ku tacadiyey markuu heshiiskii ku tacadiyeyna ciidan baa loo diray ilaa kun nin ah kunkii nin baa tegey halkii dabeetana ninkii boqorka ahaa iyo ciidamadiisii iyo dadkii iyo wixii oo dhani waa firdhadeen xoolihiibay meesha kaga tegeen xoolihiina qaniim ahaan baa loo soo kaxaystay rasuulku sala allahu caley wasalam saxaabada sidii ugu qaybin jiray la yaqaanay ayuu ugu qaybiyey in shan meelood loo qaybiyo meel laga dhigo baytilmaal almuslimiin afarta soo hadhayna ciidamada loo qaybiyo oo ninka fardoolahayna laba qori uu qaato ninka maxaanku dhaa lugaynaya ee isagoo aan faraska wadanna uu hal qori qaato taas waxay ahayd dowmatiljandal ballankii ay jebiyeen ayaa inkaartaasi ugu dhacday banilmustaliq waxay ahayn qabiil ka mida qabaa'ilka faraha badan la ydhaa kadafaan waa qabaa'il reer miyiya oo warkoodu ku dhisan yahay cid dagan inay helaan oy weeraraan hadday cid degan waayaanoo lasoo weeraraan buuraha ku firdhadaan odayga reerkan oo laydhaa xaaris ayaa diyaariyey ciidan fara badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha uu in badan ku nabadgelayey ee ilaahay ku ilaalinaya waxaa ka mid a inuu aad iyo aad u soo jeeday oo waxa hareerihiisa ka dhacaya uu la socday wuxuu markiiba maqlay in ciidan uu diyaarinaya ninkii xaaris lo odhan jiray dabeetana rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabo badan buu kaxeeyey dabeetana waa u baxay maalintii o dhanna waa dhuumanaye habeenkiina waa guuro gelaye in yar markay u jireen ayay ka war heleen markay ka war heleenna waxay isku qabteen miyaynu firdhannaa mise waa dagaalannaa iyagoo go'aankii wada oo aan weli gaadhin oo shiraya ayaa la gaadhay markaa culimmadu waxay isweydiiyaan maxaa lagu xukumaya qola waxay ku xukumaan niman dusha lagaga dhacay iyagoon war haynin qolna waxay dhaha maya way ogaayeen kol hadday kaba shirayaan way ogaayeen oo waxaad ka shiraysaa waa waxaad war ka hayso waana siday tahayoo waxa sax ah inay ogaayeen laakiin waxaanay ogeyn goortay soo gaadhayaan markaa sidaa ogeed baa riwaayadda bukhaari ku jirtaa waxay tidhaahdaa agaara rasuulullaahi calaa bani lmustaliq wa hum gaaruun reer bani lmustaliq iyagoo dhaadan oon is ogeyn ayaa la weeraray laakiin waxaa la odhan karaa dhinacna way iska ogaayeen oo in lagu soo dhoweeye way ogaayeen laakiin goorta lagu soo beegan yahay war badan kamay haynin marka iyagoo hadalkii ku jiro wada hadlaya ayaa rasuulka iyo ciidankii soo galeen dabeetana dagaal bay isku dayeen ilaa tobaneeye nin ayaa ka dhintay iyagii muslimiintana dhaawac mooyaane dhimasho may soo gaadhin iyo shahaadatoona dhammaantood siday u dhammaayeenna gacantaa lagu soo wada dhigay rag iyo dumar gaashaanqaad iyo nooc walba gacantaa lagu soo dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha uu samayn jiray ee in lagaga dayda habboon waxa weeyaan ummadda waa kala yaqaanay qofku wuxuu galo iyo wuxuu gudo dadka qiimaha leh ee ummadda ka dhex muuqdana muu xumayn jirin ee waa karaamayn jiray ninka meeshaba soo abaabule waayo waa nin xaaris la ydhaa waa odayga binilmustaliq maamulaya odaygiibuu damcay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo firdhaday isagu kuwa la qabtay kuma jiro inuu soo dhoweeyo qabiilka laftiisana inuu soo dhoweeyo walow ay maxaabiis yihiin haddana uma baahna in la sii firdhiyo dhaqanka innagoo aynu leenahayna way lahaayeen oo aad bay ugu adkay dhexdooda xidhiidtinimada iyo guurka ayaa qiimo la lahaa dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam inanuu dhalay ninka xaaris la ydhaah oo magaceedu barra la ydhaahdo oo kuwa la soo addoonsadaya ayuu xoreeyey markay xor noqotayna wuu guursaday markaasaa qabiilkii dhammaa aynu arki doonnaa in la xoreeyey oo layska sii daayey waayo asxaabtii muhaajiriin iyo ansaarba waxay mar kale mar keliya wada yidhaahdeen ashaaru rasuuli illaah ma rasuulka ilaahay xididkiisi ayaynu maxaabiis ka dhiganayna kol haddii rasuulkii uu la xidhiday ood aynu ka qaadno markii la oodda laga qaaday iyagiina waxay yidhaahdeen waxay arkeen sida loo soo dhoweeyey ee loo ilaaliyey siday intay ka tira leeyihiin waa islaameen ilaa odaygoodii ka maqnaa wuu soo noqday markaasaa weliba rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuwa kale waa la xoreeyey uun xoola lama saynin odayga isaga waa la xooleeyey oo ninku nin odayuu ahaa ma xoola la'aan karo ninku markuu nin weyn yahay wax badan baa ku xeeran dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam boqol halaad ayuu uga soo maray geeli dabeetana wuu ku wareejiyey sidii buu ku islaamay markii dambe xaaris isagaaba ciidan loo dhiibi jiray to ciidan loo dhiibo ayay nimanka isku mushrikiinta ahaayeen ayuu nafta u keenay marka siyaasadihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee dumarrada badan uu ku guursaday ayay culimmadu ku macneeyaan inuu reero badan ku soo dumayey oo markuu guursado la- ka guursado cadaawad badan ay hayeen iyo colaad badan oo hayeeni ay ka baaba'aysa hadday qabaa'il yihiin hadday oday yihiin hadday dad kala muuqdan yihiin qaabkaasuu la dhaqmaayay marka qabiilka bani mustaliq la yidhaahdaa saasay ku soo xero galeen inta ay cadow u ahaayeen islaamka iyo muslimiintana waxay isu bedeleen inay ollag u ahaadaan oo muslimiin noqdaan oo ay diintaba difaacaan fi sanati alkhaamisa sanadii shanaad min alhijra xadasad waxaa dhacday qaswatu dawmati ljandal dagaalma dhicin annahu haraba man fiiha ciddii joogtay dawmat aljandal way firdhadeen wa tarakuu waxay ka tegeen maashiyatahum xoolahoodii faghanimaha almuslimuun muslimiinta qanimaystay wa fiiha sanadkaasi xadasa dhacday ghaswatu bani lmustaliq aladiina kuwaasoo tajamacuu isu urursaday limuxaarabati almuslimiin kharaja ilayhim arasuulu rasuulka u baxay sala allahu alayh wasalam bijamcin ciidan kasiirin fara badan oo fa asaabahum waa uu asiibay wasaba almuslimuuna muslimiintu waxay soo qafaasheen nisaa'ahum dumarkooda iyo wa rijaalahum raggoodii wa duriyatahum iyo ubadkoodii iyo wa amwaalahum xoolahoodii wax hagaasamo kama sayrin wa qataluu minhum dagaalkiina waxay kaga dileen cashara toban wa asaruuhum jamiicahum intii hadhayna gacantay ku soo wada dhigeen wa kaana min alasra maxaabiista waxaa ku jirtay bara bintu ra'iisihim bara bint alxaaris rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba magacba uu bedeli jiray magaca xun ee xumaan tilmaamaya mar baa saxaabiyad baa u timi dabeetna